أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacaddii salaamiga andalus qodobada duhurnimadaana aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgalla la beegsaday mas-uul ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed ayaa ka dhacay magaalada baydhabo dagaal culus oo sababay khasaare xooggan ayaa ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga dalka itoobiya bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob ay ku hayso kooxta ridada soomaaliya maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa soo saaray amar ka dhan ah diyaaradaha ka duula magaalada hargeysa ee sii mara magaalada muqdisho wilaayada jubbada dhexe ayaa dowla aqoon kororsi ah u soo xirtay maamulada iyo macallimiinta iskuullada ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas boqolaal qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaano hoosta degmada dinsoor ee wilaayada baay ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo gaartay deegaanadaas guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta harakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee degmada tiyoglow ee wilaayada bokool
أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaasaa aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan howlgal lala beegsaday mas-uul ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed ayaa ka dhacay magaalada baydhabo laba qaraxa oo ciidamada mujaahidiinta xalay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay guri uu degan yahay xogayaha murtada lafta gareen waxaana jira khasaare ka dhashay qaraxyadaas sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka goofguduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka ka sugan yahay wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya dagaallo culus oo sababay khasaare xooggan ayaa ka dhacay deegaano dhaca waqooyiga dalka itoobiya nuur calwarsame oo sheyba ayaa inoo faahfaahinayaa dagaallo culus oo qaatay muddo afar maalin ah ayaa ka dhacay deegaano dhaca waqooyiga mandiqada gondar ee ismaamulka amacaarada halkaas oo ay isku hayaan maleeshiyaadka fallaagada ah ee fano iyo ciidanka militariga itoobiya jabhadda fano ayaa baraha taabacsan ee bulshada ku faafisay in maleeshiyaadkoodu ay dhan walba ka hareereeyeen ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda abiy axmed oo loo soo hubeeyey inay la wareegaan deegaanada ajire janora iyo dabad worde oo ku yaala waqooyiga gondar waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku hilboobay oo u dhexeeyey labada ciidan kooxdan waxay sheegatay inay si buuxda u go'doomisay ciidamada dowladda etoobiya oo isku dayayey inay aagga ka baxaan waxayna sheegeen in ciidanka militariga uu sameeyey iskuday uu meesha uga saarayo ciidankiisa isagoo ciidamo badan oo gurmud ah ka keenay magaalooyin badan balse ay fashilmeen dagaalada xooggooda waxay sheegeen inay dhaceen toddobiyo tobankii bishan kuwaasoo ka dhacay agagaarka ajire janora faano waxay sheegtay in dagaalkii ugu adkaa uu ka dhacay enqash halkaasoo iska horimaadka uu si toosa u socday ilaa iyo siddeed iyo tobankii nofembar inkastoo aan ilaahi hadda si rasmi ah loo ogeyna inta uu la egyahay khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaaladan afarta maalin socday waxaa kaloo fano ay sheegtay in ciidanka etoobiya goobaha dagaalka ay ka qaateen siddeed iyo toban askari oo qaba dhaawacyo culus kuwaasoo sida ay sheegeen ku dhaawacmay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay anqash dagaaladan ayaa kusoo beegmaya xilli etoobiya ay wajahayso dagaalo lafajabis ah oo u dhexeeya ciidanka militariga etoobiya iyo jabhadaha hubaysan ee ka soo horjeeda nidaamka uu hogaamiyo abiy axmed bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboobka ay ku hayso kooxa ridada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan casaam carafaata shacabka ku dhaqan waaxda kurdama ee degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey burburin lagu sameeyey dhulkooda kaasoo qaybka dhulboobka kooxda ridada xasan gurgurta ay ka wada magaalada muqdisho dadkan dhulkooda la burburiyey ayaa sheegay in maleeshiyaad badan oo murtadiina lasoo duldhigay kuwaasi u watay sargaal murtada oo darajadiisa lagu sheegay jenaraal waxayna sheegeen inay dhibaateeyeen dad shacab ay waayeelo ku jiraan kadibna burburin kula kaceen dhulkooda iyagoo warbaahinta la hadlay ayay sheegeen dhulalka la boobay ay saraakiisha koox hurdada burburisay ay yihiin kuwa gaar ay u leeyihiin una haystaan sharciyo saxa waxayna soo bandhigeen dukumentiyo iyo sabar loogooyin waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin in dhulkooda la yska qaato waxayna tani qayb ka tahay dhulboobka xargaha goostay ee madaxda hurdada ay ka wadaan magaalada muqdisho kuwaasoo si isku mid a u dhaca dhulka hantida guud iyo midka gaarka loo leeyahay waxaan doonaynaa marka xadgudub baa ka dhacay meeshan waxaan la filanayn baa ka dhacay annagu dhulkeennu waa dhul dukumentaatiya waa midka aan gacanta ku wada hayno haddii dowladii leedahay dhulkan haddii obbosiyo yahay intaba annagu diyaar waxaanu nahay inaannu ka uleelno haddii aan leennahona xaq u leennahayna in nala daayo oo dulmiga nalaga daayo yaanala dulminin hanalaga daayo dulmiga wax alla wixii markaanna soo weerara inaan iska difaacanno annaguna diyaar baanu nahay markan maalintii dhoweyd ee nala weeraray ee maaragta nala galay maantay gaadniid ma jiro waa soo jeednaa maantay yaana lagu soo lugoyn dhulkaas aan fadhinno waa dhul sharciya waa dhul dukumenti leh waa dhul maaragtay la yaqaano diyashayaal dhulka loo yaqaano weeye warqadahaas aan wadno kulligood waa warqadii inaxa saacadda uu wareejiyey saddex iyo afar jeer ay marayaan ma garad saddex jeer ayaa la wareejiyey midka ugu yar saddex jeer baa la wareejiyey waa dhul maaragtay qaali ah oo lacag badan jooga oo konton kun oo dollar la kala siisto nusbooskiisa dhulkaasu dadkii iibsaday iyo xoolihii iibsaday rag baa ku ciyaaray guryahoodii jajabshay maalkoodii baabi'iyey hantidoodii dhulka dhigay dadka dhulka yaga annaga ku tuntay oo xoolaha yaga baabi'iyey oo dadka yaga baabi'iyey oo guryaha yaga markaan subaxii ka shaqo tagnay ku tuntay dowlad manaxaana oo cid allayaala cidday aragto ku tumanaysa dowlad lama yidhaah maantana waxa lanagu sameeyey waxa weeye wax aan qaab dowladeed ahayn weeye waa qaabkii jamhadaha waa qaabkii boobka waa qaabkii dacdarada waxaan ka cabanaynaa oo annagu aan ka cabanaynaa oo meeshaan aan uga cabanaynaa nimanka milatariga ah oo dhulka yaga jajabshay oo meeshaa ku baabi'iyey oo uu madaxda u yahay ninka la yidhaahda daa'uud uu hor socdo waxa iyo cidda wadata oo tiri dhulka noo jajabi kuwa ka dambeeya asagaa yaqaan laakiin annagu daa'uud aan meesha ku aragnay dhulka yagana ninka jajabiyey waa asaga dhulka yaga waa burbursan yahay gurigii aniga aan lahaa waa kaa hal cad oo nool laguma arko hal cad oo keligiisoo nool laguma arko idaacadda haddaan horgeynaya annagu sharci maaragtay koobi ma haysanno waxaan haysanaa sharci dukumentii saxa maxamed seed baan haysanaa oo dadka qowlaysatada ah doonaya xaqa maaragtay muslimiinta inay qaataan doonaya kuwaas in laka qabto ayaan doonaynaa insha allah saxaafadda saasaan u sheegayna cid kastoo ay khuseydana waa inay si ugu dhaqsiya badan inay u soo farageliyada arrintan waxaan nahay annaga dad masaakiinaho oo degan xaafadda la yidhaha kordamac asaleh awowehen ku duugan yahay waalidiinta ka horraysa ku duugan yihiin annaga na lagu dhalay annaga ilmo kusii dhalnay markaa dee dadka hadda annaga dhulkeena raadsana inana dhacoona baabiyahan rabaan annaga awowyaashan ku duugan yihiin ayayaashan ku duugan carruurteenna ku duugantaha koox hurdada ayaa sii kordhisay dhulbaabka xoogan ee ku hayso shacabka ku dhaqan gudaha iyo dileedka magaalada muqdisho maamul goboleedka galaaraaca ah ee isku magacaabay somalilan ayaa soo saaray amar ka dhan ah diyaaradaha ka duula magaalada hargeysa ee sii mara magaalada muqdisho warkaasi waxay noo faahfaahinaya walaalkan cabdiqani maxameda maamul goboleedka gaala raaca ee isku magacaabay somalilan ayaa amaro cusub ka soo saaray dadka ka dhoofaya madaarada maamulkaasi ee sii maraya magaalada muqdisho wasaaradda duulista iyo madaarada maamulka shahadalla dirirka somalilan ayaa tan ku micneeyey inay tahay tallaabo looga hortegayo waxa ay ku sheegeen khatar amni go-aankani waxa uu kusoo beegmayaa xili ay kor u kacday arrinta la xiriirta nidaamka hawada ee soomaaliya dhowaan ay ahayd markii kooxda ridada soomaaliya ay soo saartay nidaamka efisaah ee ay somalilan ka carootay maamulada fadhigoodu yahay muqdisho iyo hargeysa ayaa khilaafkoodu meeshii ugu sarreysay gaaray isbuucyadii u dambeeyey waxayna kooxda gurguurta mar kale soo rogtay in gaadiidka badda ee soomaaliya aada ay iska diiwaangeliyaan nidaam la mid ah kii ifisah ee fashilmay wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlaha qoonkorro si a usoo xirtay maamulada iyo macallimiinta iskuullada ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas cusmaan axmed duubo ayaa inoo faahfaahinayaa
waxaa degmada jilibo ee lagu soo gebagabeeyey dowra muddo asbuuc ah u socotay macallimiinta iyo maamulayaasha inta badan macaahidah iyo madaariista ka furan afarta degmo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dowrada oo lagu dardargelinayay tayada waxbarashada iyo kor u qaadista xirfadaha macallimiinta ayaa waxaa ka soo qayb galay inta badan macallimiinta ka howlgalaha degmooyinka hoos yimaada wilaayada munaasabadda xiritaanka ah oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada culimo iyo marti sharaf kala duwan waxaa ugu horreyn ka hadlay sheekh maxamed balli oo dardaaranno wax ku ool ah u jeediyey macallimiintii dowladda dhammaysatay xulummadii baa tihiin cilmigii sharciga ahaa iyo kii tajriibiga ahaa labadaba ummadda baray walaalayaal macnaa jiilkaas maanta ilaahay subxaanahu watacaala uu joojiyey jubbada dhexe dadka wax laga weydiinayo culum macallimiintahi waa idinka weeye walaalayaal ilaahay amniga iyo jihaadka iyo istiqraarka iyo nabadda ilaahay uuna siiyey awala marka marka waa dardaaran ila waa duruustii allaha idinku anfaxo aad soo qaadateen midda ugu horreeya waxaa weye dardaarankaan odhanayahay inaan dareenno dhammaanteen macnaa in ilaahayna muraaqabaynayo camalka aan hayno qof kasta waxa weeye inuu dareemo in ilaahay subxaanahu watacaala uu taalacanayo intaasi kadib macallimiintii dowladda ka faa'iidaysatay oo la hadlay warbaahinta islaamiga ayaa landulus ayaa waxa ay ka warbixiyeen duruustii ay ku qaateen dowladda kuwaas oo diradda lagu saareeyey habka casriga ah ee waxbaridda maareynta fasalka iyo kubcinta xiriirka macallinka iyo ardayga darsiga ugu horeeyo waxaan qaadanay alwarac midda labaad alamaana waxaan kaloo qaadanay maada la yihahda alghaswu alfikri waxaa ka mid ah idaarat lwaqti fanu lilqaa waxaa kaloo qaadanay sifaat almucallim annaajix tilmaamaha laga rabaa ina waan qaadanay qof walba marka waxaa la rabaa inuu arrintaa ku tilmaanaado ayaa la doonaya waxaan kaloo qaadanay idaaratu alfasli wa dabdihi waxaan kaloo qaadanay waaqicu lmuslimiin alyowm si ma garanaysaay wadcigaas ma garanaysaay aadku wuxuna muslimiinta ay ku jiraan aan wax ka bedelno dadkii wax ka bedeli lahan aan usoo saarno macnaha dadkii wax ka bedeli lahan aan usoo saarno waxaan kaloo soo qaadanay taxdiiru darsi waxaan kaloo soo qaadanay alimlaa waxaan soo qaadanay oo maadooyin ka mid ahaa almucallim huwa saaxibu risaala waxaan kaloo soo qaadanay ahamu waajibaati almucallim qof walbana waxaa la rabaa waajibkaas inta daacadiis inuu guto waxaan soo qaadanay tadwiiru daat waxaan kaloo soo qaadanay aljidiyatu fi lcamal waxaan kaloo soo qaadanay min ahdaaf altarbiya alislaamiya waxaan soo qaadanay fanu tacaamuli maca atalaba waxaa kaloo aan soo qaadanay amnu lmacluumaat waxaan kaloo soo qaadanay wadcu likhtibaaraat waxaa jiray duruus si gooniya saamayn igu lahayd sida macallinka oo facaalka ah oo kale sida ilqaha oo kelimada loo jeediyo oo kale waxyaaba fara badan oo aniga saamayn igu lahaa baa jira ama aad maaragtay ii saameeyey aad baan ugu faraxsannahay dowladdaas waxayna socotay muddo oo toddoba casho ah taasoo si fiicanna naloo soo agaasimay aad baan u soo dhoweynaynaa sanad walba inay soo noqotona waan rajaynaynaa sidoo kale golaha salaadiinta jubbada dhexe oo munaasabadda goobjoog ka ahaa ayaa si diiran uu soo dhoweeyey dowladan iyagoo sheegay in kor u qaadista waxbarashadu ay tahay tiir muhiim ah oo bulshada lagu horumarinayo macallimiintii iyo maamulayaashii wilaayada islaamiga jubbada dhexe oo hal makaan fadhiyaan muddo usbuuca dowra ay u socotay sagaal iyo toban dirsi qaateen ma sahlana miro dhalka ka soo bixi doono ilaahay idinkiis waannu ku faraxsannahay ilahay waxaan le idinka ha idin xifdiyo si khaasa waxaan u mahad celinaa maktabka tarbiyada iyo tacliimta ee walaayada islaamiga jubbada dhexe waxaan leenahay jazaakum allahu khayr axsan allahu ilaykum ilaahay amtaashiina allah badiyo maamulkeen islaamka allah noo xifdiyo walaalayaal ammaana la idinku oogay dushiina ammaana saaran waxa haysaan waa jiilkii mustaqbalka jiilan bacda jiilwa waa nicmaysateen khayr fara badanaa hesheen insha allahu tacaala wixii ayagan waxay u baahan yihiin in la dhaqangeliyo carruurtaas walaalayaalow u naxa oo u tura ilaahay uga cabsada waxaa lidiin keena qof aan wax aqoonin ama ha yaraada ama ha weynaada qofkii waxaad ka soo saaraysaan qof mugdi ka baxay ee maalin u baxay baad ka soo saaraysaan ilaahay ha idin xifdiye waxaan rabnaa marka arrinta ayada iyo dadaalkaas inaad labalaabtaan ummadda aad u dadaashaan qof walba dabeecaddiisa warkaba barteen qof walba dabeecaddiisa inaad maxaan ku raadaay aad kula dhaqantaan ood ummadda maxaan ku ra hore u waddaan waa idinka rabnaa ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo macallimiinta u jeediyey dardaaranno qiimo leh dhammaanteen waxaan ku jirnaa dhufays ama godiyaan ku jirnaa naloo diray mid walbana waxaana laga rabaa fakrigiisa inuu adkeeyo dhuujiyo xaggiisa aan islaamka laga soo gelin yaana laga doonaya insha allahu tacaala idinka marka wax ugu weyne laydinka rabo waa inaad ummaddii jiilka u soo baxayo ee u soo kacayo gabdhe iyo wiilalba leh inaad wax bartaan tarbiyaysaan wey arday aqoonna leh jaanibka kaleetan akhlaaqdiisu ay fiican tahay yaa rabaa bulshada muslimiinta inaad u soo saartaan ficlanno inta hadda maktabkan la dhisay ardada maktabkaanu uu soo saaray ilahay unbay u xisaabsan yihin subxana watacala aad iyo u fara badya makaatiibta camalka o dhan way ku wada jiraan maanta maktab walbo camal ka mid ah haddaad tagto kama weynaysay arday ka soo qalanjibiyey macaahidda madaariista muasasaadka tacliimiga ee maktabkaanu uu maamulo min dugso hoose ka soo bilow ilaa heer jaamacadeed baa noqota aakhiradeenna iyo adduunkeenaba si ay u badbaado jazaakum allahu khayra macalimiinay waan idiin mahad celinaynaa ilaahay ajirkiina ha badiya safarkii aad soo gasheen iyo kaad u laaban doontaanba ilaahay subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idinkuu dara sida shalayba nabad aad oogu timaadeen ayaan ilaahay idin weydiinayaa nabad inaad guryihiin oogu laabataan oo ilaahay nabad geli idinku geeya ilaahay subxaana wa tacaala idiin weydiinaynaa dowradii toddobada maalmood inoo socotay ee khayrkii iyo nicmadii aan ka faa'iidnana waxaan isu dardaarmaynaa insha allahu tacaala dee ummadda kale aan mas-uul ka nahay inaan wada gaarsiino kuna dhaqanno wixii cilmiga aan qaadanay wajazaakum allahu khayran dowladiinna waa inoo xiran tahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dowradan ayaa qayb ka ah dadaalka iyo juhdiga lagu horumarinayo shaqada waxbaridda ee wilaayada iyadoo ay wilaayadu xoogga saarayso tayeenta macalimiinta iyo kor u qaadista adeegyada aqooneed ee bulshada boqolaal qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada dinsoor ee wilaayada baay ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo gaartay deegaanadaas walaalkan bashiir muxidiin ayaa warkaasi inoo sii anbaqaadaya
xamlo dacwadeedkan loogu magacdaray kun caaliman oo mutacaliman weli waxa ay si dardar leh uga socotaa degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay halkaas oo risaalada tawxiidka lagu gaarsiinayo dadka muslimiinta xamlo dacwadeedkan uu shacaarkeedu yahay alcilmu walcamal hadda waxaa ka faa'idaystay boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan deegaana hoosaga degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ee baay boqolaal qof oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn si weyn ayay uga faa'idaysteen xamladan iyo dowlad sharci ah oo loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanada ay ducaad u gaareen waxaa ka mid ah booshaal raaxoole iyo deegaanka cadaadgeri oo dhammaanba hoosaga degmada diinsoor haddaba intii ay socotay xamlada raggii ducaadda ay ka qayb qaadanaya ayaa qaarkood su'aalo weydiinayay bulshadii ay la kulmayeen kam aqsaamu tawxiid alaaatun saddex waay توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد ما أعظم ما نهى الله عنه ما أعظم ما نهى الله عنه الشرك ما هو الإحسان
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ugu dambeenna bulshada ku dhaqan deegaanada hoosega degmada diinsoor ayaa aad u soo dhoweeyey xamladan dacwiga ah iyagoo ka warbixiyey siday uga faa'ideen ugu dambeenna dalbaday in loo soo kordhiyo xamalaadka noocan ee tawxiidka lagu barayo bulshada anoo magaaga ii ee bilaal cabdulaahi cali oona rooga deegaanka cadaadgeli oo hooseedo degmada diinsoor gobolka baay muddo oo maaragtaa tumi kow bere e maynay sootay doora oo maaragtaa culmo oo ducaad ah oo dacwaturiif wida oo maaragtaa ku socda wilaayada islaamka gobolka baay ku socda ayaana deereen maynila roogana muddo tumi kow maalmood ah walbadan ku faa'iidnay alxamdulilaah walaanu ku faa'iidnay mayba kumid ahaay toba badan ku faa'iidnay kutubta ku faa'iidnay mayba kumid ahay tafsiir tafsiir alqur'aan kariim ee la akhri caqiidada asaasiyaadki asaasiyaat uddiin iyo alarbiciin atacasub fi dami tacasub alqabaliy kutubo badan iyo waajibaat almutaxatimaat yaa ku faa'iidnay alxamdulilah uma alxamdulilah mayba aan ka mahadnagaana intaasi ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan oo hana deersiyey dacwadaas oo maaragta culmadaas haninga dir hana deersi yaan ka mahadnagaan bacdallaahi xarakatu shabaab almujaahidiina maarata aan ka mahadnagaan amiir shan korey abi cubeyda xafidahu llaahu iyo waalaga gobolka abu jacfar isina xafidahu llahu laa xifdi anoo ka bilaabo maaqa ila arhow ibraahim xasan aadam inla arhow mayban insootay meelan la arhow deegaanka la arhow booshaal mayba ka socotay dooro kitaabo badan iyaminaan ninka akhri kitaaba meelo ninka akhri mayba kamid aha kitaabka la arhow tafsiiru lqur'aan oo ilaa suuratul aclaa in linin akhri mayba kal ninkihigay kitaabka usuulu thalaath kitaabka la arhow alwaajibaat almutaxatimaat iyo ninkihigi kitaab kal ninkihigi mayba haay alarbacuun fi dami tacasub alqabaliy iyo ninkihigi maykba kal ninkigay kitaab asaasiyada ee ninkigi marka insha allahu biidn illahi tacaala ilaahay fadlashay si wanaagsan ee kitaabadii haninka dhammaadeen geeka maybaa roogna xafladii oo kitaabadii gebagabadii roogna maybaan mahnagaana awalan alla subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala xaani alla ka anfay oo meena miraasha gurudan allah nay dhega mayba walaayada guud ahaan iyan maxdiyaan gaar ahaan walaayadii degmada iyang maxdiyaana oo dowladan mayb waa guud ahaan walaayada ningaabgaabadii
anoo magacayga la yidhaahdo nuura cali rajiyow waxaan maxaan ku yidhaahdaa bogaadin usoo dirayaa culamo noo timid oo xagga walaayada naloogu soo diray ilaa hore ga- gobol ilaa iyo degmo ayaan u bogaadinayaa waxayna doori ku qabteen eh, tuulada la yidhaahdo raaxoole muddo shan iyo toban casho ah alxamdulilah mahaddaas ilaahay baa iska leed kadib nimankaasaan u mahadinaynaa teeda kale waxaan ka faa'iidaysanay oo meeshaan dowladda lagu qabtay muddo shan iyo tobanka casho ah kitaabka tafsiirka ah maxaan ku idhahdaa imtixaan noogu qaaday imtixaamadii la qaadeen alxamdulilah lagu guuleystay si wanaagsan kitaab axaadiis oo maxaan ku idhahdaa eh, waajibaad isagana maxaan ku idhahdaa su-aalo badanaa la iska weydiiyey wax badanaan ka faa'iidaysanay marka bulshada dhan uma kala harin dumar maxaan ku idhaahdaa cayaal iyo ganacsato beelaha intooda un badanba wixii shacab ah oo jooga dhan waa ka faa'iidaysteen horey waxay xamladan dacwiga u gaartay deegaano dhowr ah oo saga magaalada baydhabo halkaas oo kumanaan ruux ay ka faa'iidaysteen xamladan dacwiga islamarkaana lagu gaarsiiyey towxiidka
guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarasho ee degmada tiyoglow ee wilaayada bakool faafahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
degmada tiyeglo waa xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa gaaray guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo howlo dardargerin ah oo dhanka waxbarashada ah ku marayey dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada guddigan markii ay gaareen tiyeglow waxay kulamo wada tashi ah islamarkaana looga tashanaya sidii loo horumarin lahaa waxbarashada la qaateen waxgaradka waalidiinta ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada waxaana kulamadaasi ka soo baxay in si wadajira looga shaqeeyo sidii loo dardargelin lahaa waxbarashada qeybaheeda kala duwan intaa kadib waxay xubnahan guddiga ee ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay dowraad sare loogu qaadaya aqoontooda u qabteen macalimiinta iyo ardayda dhigatay iskuulaadka iyo mu'asasaadka waxbarasho ee hoostaga maktabka iyagoona sidoo kale hadiyado kala duwan oo u badnaa qalabka waxbarashada gaarsiiyey dhammaan goobihii waxbarashada ay booqdeen goobaha waxbarasho ee guddigan cagta ay mariyeen waxaa ka mid ahaa iskuulka hoose dhexe ee saylici ee ka furan tiyeglow waxayna tartan dhiirigelin ah oo lagu ogaanaya heerka waxbarasho ee ardayda u qabteen wiilasha iyo gabdhaha wax ka barta iskuulka tartankan wuxuu ka qabsoomay bartamaha degmada waxaana soo xaadiray boqolaal dadweyne ah waxaa bilowday tartankii su-aalahana waxaa laga keenayay duruustii kala duwanaa ee lagu qaatay iskuulka ardaydana hore ay u soo qaateen sidan ayuuna tartanka u dhacay waxaan sugna oo ah inuu noo bilaabo tartankii waxaana lagu bilaabi doonaa majmuucada heshay alif oo ah majmuucada cabdilaahi bin cabbaas wuxuuna dhexmarayaa tartanka labada majmuucoha wiilasha oo loo yaqaano cabdilaahi bin cabbaas iyo gabdhaha oo loo yaqaano caaisha binta abibakar radia allaahu tacaala canhuma su-aashan waxay ka imaanaysaa maadada alculuum ama sayniska waxaa iskale majmuucada cabdilaahi bin cabbaas si fiican ha u dhegaystaan su-aashuna waxay leedahay maa hiya alkhaliya رحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما anoo magacay leerow cabdirasaaq macalin maxamed majmuud cabdullaahi ibnu cabbaas degmada tiyeglow alkhaliyatu hiya wuxdat lbinaa'i fi ljismi alkaa'inaat alxay su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibni cabbaas radia allahu tacaala canhuma ee ka imaanaysay maadada culuumka waxay uga jawaabeen si saxa waxayna ku guulaysteen laba darajo su-aashan waxaa iskale majmuucada caaisha binta abibakar ee gabdhaha wax ka barta madrasada cabdiraxmaan azaylici ee degmada tiyeglow waxayna leedahay udkur macna almuwaalaat رحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما نحلة قد جاء بجد صير مسعانا هما أنا مقايل أرو رحمة إسحاق أبدان كترت ماشي عبد الرحمن الزيلي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه هي الحكم والنصرة لله وللرسول والمؤمنين في الأقوال والأفعال su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radiallahu tacaala canhumaa waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo haddaba muddo tartanka uu socday qolo welibana ay ku dadaalaysay sidii ay guusha u qaadi lahayd ayuu tartanka soo gebagaboobay su-aasha la isweydiinaya dhegihiinna ka guuxaysana waxay tahay yay guusha raacday waa kan mid ka mida guddiga oo ku dhawaaqay natiijada tartankii maanta natiijadiisa waxay noqotay majmuucada caaisha binti abibakar radiallahu tacaala canhumaa waxay ku guulaysteen saddex iyo toban darajo halka majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas radiallahu tacaala canhumaa ay keensadeen sagaal darajo afar darajo ayaa waxay guusha ku raacday majmuucada caaisha binti abibakar sidaad maqlayseen waxay guusha raacday gabdhaha wax ka dhigtay iskuulka saylici ee degmada tieglow waxayna gabdhahan la tartami doonaan arday ka socota dugsiyada hoose dhexe ee degmada waajid ee wilaayada bakool tartankaas oo noqon doona mid xiise badan islamarkaana dhex mari doona degmooyinka tieglow iyo waajid ee wilaayada bakool waana qayb ka mid ah xamladii loogu magacdaray shaxadulhimam liahlilqimam ee guddigan ay ka wadeen dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abu xasaan warkii duhurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh